Farsamada gacanta oo ka kooban noocyo kala duwan waa mid ka mid ah xirfadaha ay sida weyn uga faa'iideen da'yar badan oo Soomaaliyeed isla markaana qaar badani ay ka helaan shaqo abuur ay ku dabaraan noloshooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada waxbartay ee ku nool magaalada Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dhalinyarada shaqo la'aanta ah ugu baaqay inay bartaan xirfadaha farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan.
magacaygu waa jaamac siyaad maxamed Een, runtii horta dhalinyaradu in ay wax bartaan iskuul aadaan ilaa aqoonta meel sare ka gaaraan waa wax aada u qurux badan laakiin dhalinyarada waxaa loo baahan yahay in oo ay keli aysan ku ekaanin waxbarashada iskoolka oo ay ku darsadaan xirfado runtii waxaynu ognahay degmada dhowli maanta waxaa ka banaan xirfado fara badan hadday noqoto xirfadaha qeybta doontabo marka dhalinyaradu meel walbay joogaan gaar ahaan kuwa dhowble waxaan ku boorinayaa kuwa wax bartay iyo kuwa weli wax bartaba inay ku dadaalaan barashada xirfadaha qeybaheeda kala duwan ayagoo aysan ku saleynin xirfadan waa noocan waa sideeda shaqo ceeb maahan shaqo eh, mar walbo aad ay u sharaf badan tahay qof hadduu mar buu shaqaysan karo xirfado runtii muhiimana waa jiraan noloshaada iyo dakhli fadan fiicana aad ka heli karto noloshaada daman aad ku maareyn karto marka dhalinyaradu waxaan leeyahay noqda kuwa xirfadaha kala duwan barta magacayga haddaan ku bilaabo waa anwar dhaqanaa salaad oo ka mid ah dhalinyarada ku- ku nool degmada dhobley sida og tahay horta adduunyadan hadda la joogo waa adduunyo horumartay waa adduunyo hor u socoto Ee, la jaanqaadkeedana adduunyadii hadda waxaa lasoo ogaaday waqtigii lagu shaqaysanayo warqad inay laga tagay oo noqotay qof kasta waxaad soo saari kartaa qofka wax soo saarkiisii ayaa hadda lagu qiimeeyaa laguma s- laguma qiimeeyo warqadda uu wato Ee, fursadda maxaa la dhihi jiray aad baratay misena ay- farsamadii aad baratay ayaa kaa dhigaysaa qofkaa tahay Ee, dhalinyarte ee, shaqooyinka gacama gacanta lagu qabanayo misena shaqooyinka farsamada eh inay bartaan inta badan ayaan ku boorin lahaa sida farsamada oo electricity-da